أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الدرس الثاني والخمسون درس خنتن إلا مات في أحكام الرجعة نقص شدي أحكامتي ينفصلي رجع ما يواهق حواني إذا هرتشاف فري دلاك هل دلاك ملف دلاك فري أوسه رجع يساوي warajactu bifati raa-i raada haddii la kordho rajicleer wahukiya may la sheegay kasruha hoos dhigseen wal sheegay rajicleero wahiya lugatan rajicada luga ahaan may la reey almara min arujuuci yaan laku sheegnay masdululmara waa rajaca wa sharcan may la reey radulmar'ati naagdi nagoosha ila nikaaxi naagdi ada furti ini ada nagsato nikaaxgi langnag waay fii ciddati dalaaqin ciddadii dalaagiya oo ka dhaha jirta gayra baa-inin dalaagasna dalaag baa-inga yani rajicida waay waa naag la furi laakiin dalaag baa-inga lanka furin waay dalaaga baa-inka may leedaysida dalaagood markeed naagda ka furta naag iskulo cadiinan hayn naag baa-ina oo dalaag dalaagka baa-intiinan hayn rajice ka jarta inina ka hadlahan nagsadoo la rajicaysada yaa rajicida leeree calaa wajhi maksuusin dalaag leeri may bahi dalaag laka furi leeri may bahi ciddo oo wado shubo oo kale shuhbii naagdisaan malayaay ama doomaytisaan umalayaay saasaanka seeda ciddi inka jart tanyeedee ma rajacaysi kor maweeley ciddidii ciddo dalaag ma ciddata shuhbo waay dhihaar oo kale usuun malmaya fa in istabaaxat ilwadu fiihi ma bacda zawaali ilmaani laa tusama rajaca rajice kaasaa lere markan rajice kaasaa lere walaa waxyaabahaas oo dhan yaa rajice lankasee dalaagu rajaca markan axkaamtiye rajicida iyo axkaamtiye يا أنفسلي فصل كان كان فصل هذا كان فاصل كي سلبيا وإذا طلق حد فرو امرأته هرتقي حبرتي سد فرو واحدة هل طلاق حد كفرو أو إثنتين لما طلاق حد كفرو فله ميل مراجعة وهنك صدو شي ولي ما لم تنقضي عدتها عددي حد انقونا ناقدي حد فرو هرتقي حد فرو حوينيتيس هل طلاق كفري لما طلاق ودانك دنبيت amba lama dalaagooda ka furay hal dalaaga ka leey amanti fadaawa ha naagsada koro haddiiba ciddadii gudaashaya ka jarta rajicida markan sunno waay inay gabro madii la furaw rajici laka furyaa sunno ee dalaagsha on la dhammaayo sharigi ilaahay eed man man ogol sababta ma ee qofkan haddii barheeshe laay ma inse helina naagdii hartagii habartay haddii isjeeladaan hanag has nagsado shooya fududaade wadadaas may fududaaday ciddada haddii ka jarta anaka rajaca sidele rajactu imraati naagdiya nag ilaa nakaay hag nagsadi hadis marko er bes waay nakaah malan baahan wal kale lan baahan yimi jara naagdis aadi waay lamadii dalaagood use ka furi may halkii dalaagan ka nagdaas haddii ciddidii goto maaha ma daasna ye oo ee oo harta kale hangmarna ya guursada kore nakaaha jadiid ee ka nagsada korna ma daasna markaas walalwal idilaaga uusmadaas uusanka baaqahayaana ka milkiya yaana ka qabee waay waidaa dallaqa haddii furo imra'atahu naagdisa furi waaxidatan hal dalaagoda ka furi ow ithnayni biithnay lama dalaaga ka furi falahu mayliya shaqsigii muraajacatuhaa naagdi hanag soo sheelday maa lam tanqadi ciddatuhaa ciddatulmar'ati naagdi ciddadii haddii angono waay liqowlihi tacaala ilaahay goolshee daliilan eh wabucuulatuhuna axaqu biradihina fii daalika ilaahay meerey wabucuulatuhuna naagooyla furi xawaansho nimansho axaqu haani xagle waay biradihina nagsoosho fii daalika arrintaas yoo ka xagle waay ilaahay biradi radiga markan qur-aanka sheega biradihina lay arrajcatu waay kamaa qaala almufasiruuna sida mufasiriinta qur-aanka fasiri fasireen waliqowlihi sala allah alay wasalama ilaahay goolshaa daliilinga licumara radi allaahu canhu murhu cabdillaahi bni cumar fara-iri fal yuraajici ha naagdi ha harajacayso ha nagsado wa kaana cabdullaahi dallaqa tadliiqatan naagda haldalaaga ka furi wa fii riwaayatin cinda muslimin riwaayo imaam muslim likuwilii ma haytay kaana ibnu cumara idaa su-ila can dalika ibnu cumar haddii arrintaas la warsada ma ero jaray qaala liaxadihima in ahri jaray amaa in dallaqta imra'ataka maratan haddii ada furto oo maratayn lama goor ada furto fa ina rasuula allahi sala allah alay slam amaranii bi hada ana kanga ifar yeer bimuraajacatiha warawaa abu daawudu may weriyey an ibni cumar an cumara radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allah alay wasalama dallaqa sayidina cumar may furay xafsata xafsa binti cumara furi uma raajacaha ha rajacaysay ha nagsadi markuu gool ificilba nabag wal hanku orori waaye kayfidiisna walkase naagda haldalaaga laka furi lamikley الحمد لله ما يكفر حلاك اللي عدة أنت كجرت حناك سذكر هدي عدة قطان نكاح جديد يا يا جورس يا يا يا نكاس مهر سذكر فإن انقضت هدي قطع عدتها ناقد عدة هدي الأمات أرجع عدة لكفري حلا ما يحلال ناقد أي له لزوجها هرتشة نكاحها نكاح المرأة ناقد جورس دوشة بعقد عقد كجورس عقد كاسو جديد أو أصبن malan baahan markun qof kale ini hamarti malan baahan watakunu macahu watakunu lmar'atu naagdi ahaadaase macahu zoodkishee hora ya nagdaasa calaa maa ya ka ahaadaas bagiya baag ahaaday mina dalaag dalaag anku baag ahaade dalaagosheyna haani in baag ahaayo waay haddii hal dalaag in baag ahaati halaasa ka qabee haddii lama in baag ahaati lamadaas haani hore in furi si usan furiya nagdaayan waay wali ha ku heri ya ya yaanka nagdaas sharciga saasa ogoli rawaahu rawaa may weriyey an cumara radiallahu canhu ruwiya may weriyey an cumara radiallahu canhu annahu su-ila aman talaqa mra'atahu dalqatayni may la warsay sayidina cumar lanki naagdiis lama dalaawad kafur wanqadad ciddatahu ciddidii godseelu weela lari fatasawajat gayrahu geyrshayni zawji guursati wafaaraqahaa hatankii kalena faarawi uma tasawajaha alawalu kii hor annagata faqaala meeray hiya cindahu bima baqiya min adalaaq hataa haddii harti kale hamara walaagee hore inka dambey dalaaq eh haanyo ele inka nagadaas waay kitaabka muwadaa leeraa juski dhamaad yaa way waahan xugunkaas yaha orori shan boqol toddobaatan ilii safade kaas waay markan saasu naagda hadiiba hal dalaaq laga furom lama laga furur hartiga inay raajacayso leey ciddad inti ka jart hoob ciddada ku gotoon si toosee an guursadeeya owal kalena nin baahdaan walaay alwalaay nakaah dalaaga usanka baag ahaadaan hanka nagadaas waay fain dalagahaa naagdi hadii furo khasaarada kala fiiri marku intaas may dhaafsasi marku naagda hadii sadiidiya ka furo fain dalaga zoodki hadii furo haa naagdi halaathan sadiidiya ka furi sadiidi dalaagood israasime xishoodu waay lam taxila lahu man halal nagdaas ilaa bacda wujuudi khamsi sharaa'ida shardiyaal shan amadile hela kudub maahine haddii naagdi furo sadiidiya dalaagooda ka furi maaha halaalmiignagadaas naagdiyeedahayti ilaa shan shardi la helmaayina maka nagada kor shanti shardi may waa koow horta ciddadii use ka furi ini ku goto ciddo tirsato waay lama ini harta kala guursato waay sade hartigaas ini dukhulo angalmoodo habar i harta ini isnagadaan waay afar ini ee use hatana usigi furo haddana ku baa-intu waay shan ini hatan usugi ku ciddi tirsata ciddadiitis hartagii lamaad ciddadiitis ku dhammaato markaas ku ba'ad bannaanka hasurinta markaas ku dib yaa naagdi yaa guursida kor lankuusay aan banaanadaas waa yaa aan banaanadaase guuranka banaanadaas markaas guurside guursheena may waha sa toose naag ajnabi oo kale oo hatale inis bilaawinsi inis guursaan amal yaa inis guursaan sharciga saas waay markan markaasaa guurside waay inqadaa ciddatu minhu madiya ku gota كوبا مطلقا غير مقيد واي إيه بمدة مثل الطلق يا أول بلن أرن واي ساس واي أنتاس ما دل هل كدبا حلالا نغداس واي أه وأركان واسط وقد نظم بعضهم أركان الإيلاي أركان كاس ساس واي شرعة شرعة نكاس واي والكلا والخامس انقلاع من الاستبراء رحمها من وطئه لاحتمال إيه لاحتمال علوقها من الإنزال حصل منه إن كان بالغا وإلا بأن كان مراهقا فالعدة للتعبد واي عدة مركون إلهي كأدون سي جمشور في حمشو لك شلخو بيه ميل ديدي شهوات كان إسك درس مع معنا أن سابت إسك دهنت gabartunkii hora uuriyey kii lamaada uuriyey lanki wala uurka geliy in la shalbiyo saas daraaddeed ilaahay ciddada an waajibiyey mayeelay sharciyada ilaahay mayba eedanka dadaalay nadaafada oo ijtimaaciga ee ka dadaalay ahiga ansaabta ansaabka qiime in weel nasabka in nadiifaado lafade oo iska dardarsana فإن طلقها هدي فروها ناقدي ثلاثة كفوري لم تحل له من خلال نقداس إلا بعد وجود خمس شرائط شرط على الشن أمد لها الكدب ماين انقضاء عدتها عدة المرأة ناقدي عدتها أن قطوا شرط كوات منه من الزوج زوج كوات كوات وتزويجها مرأة إني قرست واي بغيره حرتك غير شيء قرست ودخوله دخول الغير غير كأن الدخول واي بها بالمرأة يس الدخول وإصابتها إصابة المرأة ناقدي أصيبة وشواي inaysa asiiba macna shamayka likwade inaysa saha injimaac oo la injimaac shay ku suurta awood in la ushaad waay ee waduha ligowli tacaala ilaahay goolshiya daliilanga fain dalaga haddii isu furo haa naagdi isu furo falaa taxilu lahu min halalnagdaas min bacdu gadaal xataa tankiya macnaa naagdi haddii sadiidiya dalaawadka furo min halalnagdaas hataa tankiya zawjan gayrahu hartuusan hayna intii kuna kaasadaasa wain dalla fain dallaqahaa haddii kii furo falaa junaaha calayhima lamadii korshood dembe ma ahaan waay an yataraajaca haddii oo isnagsadaan in danna ayuu qiimaa khuduudallaahi ilaahay saasee ihi dalaag sedi haddii laka furo naagda sedi dalaag haddii laka furo hartigii furi sedii dalaagood ka furi xalaal meynadaas ilaa harta kale ku guursadaas qur-aanka saasee riwaahu lbukhaari wa muslimun an caishata radiallahu canha jaa-at imra'atu rifaaca rifaacata alquradiyi lanlehrajari naagdisaa seetay annabiya sala allah alay salam ilaahay nabishii ansaati faqaalat meertay kuntu cinda rifaaca yaa rasuul allah lankii rifaaca la erhaya liroogi jaryeerti aan hartagay haay fatallaqanii ifuri rifaaca fa abatta dalaaqii dalaaqayni gooyey macnaa dalaaq baa-inga waa ii furi sadideed sadi dalaaqodaa ii furi fatasawajtu may guursaday cabdiraxmaan ibn zubeyrin cabdiraxmaan ibn zubeer lalaraa guursadiyey cabdillahi ibn zubeer ariishey waay cabdiraxmaan ibn zubeer cabdiraxmaan ibn zubeer zubeer bin cawaabaan dhali inamaa markunkan damba yaan kaga nacsanayn inamaa macahu kii horo rifaaca rifaacat alquradiyi yani ha ifuri sidadalawda ifuri cabdiraxmaan ibn zubeera isguursani inamaa macu cabdiraxmaan ibn zubeer macishi mithla hudbati thawbi arti mithla hudbati thawbi maradii raantiya oo kale u mawlay macishii ahaaday macnaha may waaha hubintiis taranka ya daciif ah yani may waaha mi ideera suusaasaka weda faqaala meeray rasuulka sala allah alay wasalam macnaa sharciga alfaad kinaaye adeegsidee madi wal sheega sidad banga wal in sheega faahishada diidee sharciga toos man sheego ahayd may letaa kinaaye ka sheego ahayd marada raantiis amal waay wali macishay ahaadi saaseerti marada la saloodi saloodka le raantiis amal si nugul nugulyiin waay faqaala meeray rasuulka sala allah alay wasalam aturiidiina adfadaasee markaas an tarjicii ilaa rifaaca warkama inagaa rifaacagii hore oo kaganay inaad annaga too fadaase way rasuulka sala allah alay wasalam hatin usileeya oo intin jawaabneba meer yaadibinin jawaabin usileyka nagday rasuulka meeray sala allah alay wasalam la wallaahi sharciga ilaahay makiin fasahaw rifaaca ilaankii damba maka jimaacana saas daraadee rifaaca oo dalaag sida kii furi mag nagda korta xataa taduuqii inteeda ku dhadhamiyaas usaylatahu cabdillaahi ibni zubeer yacni cabdiraxmaan ibn zubeer usay malab yarowshay inteeda ku dhadhamiyaas oo koo jimaacaw wayaduuga usaylataki usun malab yarowka ku dhadhamiya inta isku jimaacasaan waay markantaas may daliilin ataa habar sadiidii dalaawad laka furi halaal managadaas hartigii furi managada korta ilaa cididii usugili horta ku gota harti kale ku guursata hartigii usuga haya ku jimaaca jimaac dhab ee ku jimaacan galmooda haddana usumadaas ku bacda furo baa-inta haddana cididii tiimadaas usugii ku ciditirto cidida ku gota markaas ku dib waay shuruudaasaa la shardiye fain dallaga haddii furo hanaagdi talaatanga ka furi lam taxila lahu min halal nagadaasoo hartigii furi muallaqi min nagda korta ilaa bacda dukhuuli khamsi sharaa'ida ilaa bacda wujuudi khamsi sharaa'ida shardiyaal shan ee madile hela bacdishe maahin shardiga koowaad inqidaacu ciddatihaa mualliqidii ciddidii ini goto waay minhu min almualliqi kii furi cididiis ku goto wa taswiijuha mualliqidii guursadooshe bikayrihi mualliqii hore غير شيء أو حرت كلا جورست ودخوله غير كي دخوله شيء واي بها مطلق إذا متزوج إذا سجورستي إن الدخول وإصابة وأصيبه شيء واي معناه سهل إنجماع واي وبينونتها بائن شيء واي ناقدي منه غير كي كبائن تهدن مركل أسسي فرواي أي انقضاء عقد نكاحها منه بطلاق أو فسخ أو موت furi inba ku dhamadii inba isfasa sababti koyoob inay shal haddana shal furmaan waay wa inqidaacu ciddatiha naagdii ciddadiia gohowsha waay minhu min alghayri ghayrki ciddadiia ciddadii usagili haddana ku tirsato ku dhammaato waay faslun haadaa kan faslun kiiwal shalbiya waay fii bayaani ahkaamil iilaay iiligii ahkaamtis dhaarti ahkaamtiye bayaaniyowshay infasile waay iile iile may la rehay dhaara la re dhaar iile waay ahkaamul iilaa iiligii ahkaamtiis waay iiliga fi bayaani ahkaami wahuwa luqatan iiliga may wahaa masdaru ala yuuli ilaa an masdarshe waay idaa xalafa shaqsiga haddiiusan dhaarado naagdiisa inuusan insaadana injimaacdana ka dhaaradi washarag mayle reey iiliga yaan qur-aankan ha ororey xalifu zawjin harta dhaaradooshe waay yasihu dilaaquhu ini walfuroon ansahaw liyamtanica min yani in isku reebtoonadya ka dhaaradi min wadi zawjatihi haweenaytiis angalmoodooshe iniisu ku dhaarado waay naagday manseedaw maan mangalmooda wayri fii qubuliha mutlaq ama bilkuliyati oo fooga arbacati ashrin wallaahi laa ada-uki saasa iri ebed abadan saas waay ama same ee arbacata ashurin fooga arbacati ashurin afar bilood iwalku badan oroodamaha ka dhawaada saas ha ka dhaaradi wahada almacnaa maylaha ku qaaday macnadan maahuudu min qowli lmusanifi musanifka goolsheelaha u qaadi waidaa xalafa anlaa yadaa zawjatahu mutlaqan oo muddatan saas iri waa kana marka markan waa kaasa xugun shay waa kana marka iiligaas dhaara lere qur-aanka ha aroori lankii haddii ini naag eleen hog ogdi liiska lahay may kumadaha ilaa mada qofood ilaahay in isbanaa in is galmoodaan galmadii ha ku dhaarday meerey naagdima ka dhawaada waa ka dhaarday abadanba ama samee may ka dhaarday afar bilood walku badan waidaa xalafa shaksiga haddii dhaarado allaa yadaca zawjatahu naagditiisa inuusan ingalmoodaan ama wadiyaane ka dhaaradi mutlaqanba abadan yani mutlaqan waqti waqtiba maghirinba oo muddatan amba muddo mucayane taziidu ziyaadaso calaa arbacati ashhurin afar sheer ku ziyaadaas fahuwa shaksigii muulin kii dhaar qaba ee waa dhaara qaba macna dhaaradi way u ajalu walmadlooye lahu shaqsigaaskaasee lamadlooye zoodkaas dhaaradi in sa'alat dalika haddii gabarta saa su-aalato oo dacwoota arbacata ashhurin afar shahra la fiiriya afar bilooda la sugay afartii bilood isku dhaaradayaa la sugay huma yukhayar wal khiyaar geliye afartii bilood haddii dhammaadaan hartigii wal anweere maha kamada anweeraas khiyaar lama haala tootiyo hagalaliley bayna alfay-ati gabarta inay xuquuqdiyan oofido sidii mucaasharadii sahadahayd hakanagata i watakfiiri bayna takfiiri inay ada kafaari gudubta koo-e qodob koo-e yani dhaartiyaa khilaafaase markaas kafaari ka koraas kafaaratu ilaa isku biyaas awi dalaagi indhaa ilaa naagdini ada bana gabirtimada banaayto ada furd fa in imtanaca haddii arrintiyaadee ku reebtoonado diida ma aha ini gabarti inagdo kafaara gududa too eh amba ini isku fasaha isku furu lamada too kumad ee la khiyaar geliyay haddii diida ma aha dallaqa calayhi lxaakim haakimka ku fure qaadaga ya fure may leeyaha dallaqtu calayk ele qaadaga awood awood sharciya leey mayliya markaasay dallaqtu calayka dalqatan hal dalaagoda iyo kii furi may waa horta aan dareera leey maana maka naagda kor naagda maana maka dhawaada kor waana baa-i naas waa haddii ciddadiya goota saas waay waidaa xalafa shaksiga haddii dhaarada allaa yadaa inuusan wadiina ka dhaarday zawjataw naagditiis nin galmoon mutlaqan mutlaqan mayli kuwede yacni bilkuliyati buwaay mutlaqan yaa yani muddilaanbu yani muddi muddilaanba waabsadiyee buwaay waqti go-onba waay mutlaq maanishaysaasu oo ama samee muddatan muddi ku dhaaradi muddi muqayad eh taziidu muddadaasoo taziidu ziyaadaasoo ziyaado ka sharda yani alaa arbacati ashhurin afar shar ku ziyaadaas fa huwa shaksigaas noocaas ee muulin kii dhaaradi waay dhaartiis ansaxdi macnaa gibirti ku dhaardi way ajalu way ajalay lahu shaksigaas mudilin qobde in sa'ala dalika haddii gabirta arrinteeda su-aal mudilin qobde haddii gabirta arrintaas su-aalad waay xatman xuran kaana oo cabdan fi zawjati mutiqa lilwati gabirta oo qaangaarka ahoo yani istimtaacana inqala maas haddii at waay haddii yaa su-aalad waay wa ibtidaauha fi zawjati min alilaai wa fi rajc yani min alilaai waay intay muddadan intay lagu bilaabo intay laha ku tiriya maalintii si dhaardaa laha ku bilaabo muddada afarta bilood eh wa fi rajiciyati haddii rajici ka furiina min arajcati maalintiisu ha rajacay sidee lagu lagu fiiriya waay uma bacda inqidaai hadi lmudda yacni idaa sa'alat dalika gabirta haddii su-aalata laari hadda meelimay bay haddii aan su-aalan yacni qofka xagga la yeedu yeedaa maylifaday inay arrintii xuquuqdiye ku hadalo su-aalata gaadlaga intiisu horgoobada meerama haweydiyaa haddii yani an su-aalan saas waay marka haddiise dhaarada maaha muddatin taziidu calaa arbacati ashhurin fahuwa muulinkii dhaargaba yu-ajalu lahu maylin ajiley mudilin suge in sa'alat dalika haddii naagdi arrintaas su-aalat yani imhaalka mudilin suge macnaa wala suge waay afartii bilood madi dhammaadaan kudub yala la dohwe saas waay in sa'alat haddii su-aaley dalika arrintiyeeda haddii gabarti su-aalati waay taas maylikweeda macnaa gabirtii haddii arrintaas su-aali in sa'alat dalika ويؤجل له معناه ويمهل يمهل حتما واجب والسجى وإن سأل ذلك أربعة أشهر قبرتسا سؤاله أفر بلود لسجى أفرت بلود ما دل سوق بعد لم خيار لم شيء توكم دوالة لي نقدي حقوق ديان أو في دارتين كو كفار جدوي ما ماها نقدي اسكو فصح فما يخير بين الفئة أو في والتكفير كفار جددو كفارة معروفة دي كفارة والكسي كفارة إله walinagadaas kafaaradaas macruuf waa sharcigna kaasee waay lilyamiin kafaaratu lyamiin aadi waay in kaana xalifu billaahi tacaala calaa tarki wadiha inuusa jimaacsha kutab haddii ilaahay iska dhaardi waay qofka haddii markaas macruuf waay haddii ilaahay iska dhaarda kafaaradaas taasee macruuf kafaara la kaasaa waay kafaaratulyamiin aadi waay kafaara gududee kafaaratulyamiinti aadiga hayte iyo gududee waay lilyamiini fa huwa binasbi yani in kaana haddii ilaahay ka dhaaradi waay biqayri halifillaahi ilaahay subxaana wa tacaala geyrshii hoobi aan taas waljarooba meeba kow awi dalaaqi amboo naagdi isku fura lilay awi dalaaqi يطلب منه أن يرجع عن حلفه فيطأ زوجته ويكفر عن يمينه فإن أبى طلب منه أن يطلق قال تعالى إلهي ميري للذين دلكي يؤلون داردان من نساء ناقيال شوشك داردان تربص أربعة أشهر أفر شهر سجو شيلين أفر بلوذا لسجي فإن فاء هدي أوفيان أحقوق دلك لهاي فإن الله إلهي غفور عليه دافع رحيم نهريساو وإن أزم الطلاق هدي طلاق قسدان فإن الله إلهي سميع عليه ديغو بدن عليم علم بدن منازو الحلف واي مركا أفرتا سال سجي وأنا كفار وكفار يمين رواه مالك في الموطأ ماري أن علي رضي الله عنه أنه كان يقول إذا آل الرجل عن امرأ من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوا حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفي أن محكمة تكتمين شليدي مفروماس وروى مثل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما آه ساسوي فإن امتنع هذه لمد خيار كوكمت لنبند كي ديد ما طلق عليه الحاكم حاكم ككفره لإزالة الضرر عنها ما يواها دباتي جرته قبرت دباتي ذلك زولية دباتي مال أقول ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتطليق عليه دباتي سلوكوك بحاول ملا يسيوه بديد إلا حاكم كفره ريت ساس كفصها انت ما قبرتي أهرموغاس أردن يا شريك إلهي سبحانه وتعالى يا أقولي واي يا أقولي مركا أنتاس فصل هذا كفر كان ما ينفصل إياها ولا إرهو ظهار ينفصل إي ظهار ظهار ينفصل إي ظهار كيو قابب شيء إني كويدون والله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته